kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba badiba beesha caalamka ayaa taageertay qaraarkii golaha loo dhan yahay qaramada midoobay kaasi oo lagu soo jeediyey inay israa'iil soo afjarso qabsashada sharci darrada ah ee ay ku hayso dhulka falastiiniyiinta waxaana sii kordhaya dhaleecaynta caalamiga ah ee israa'iil qaraarkan wax ma ka bedeli doonaa tel aviv barnaamijkeena amuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo qaraarkan oo la ansixiyey arbacadii ma aha mid sharci ah laakiin waxaa ku jira canaan adag oo israa'iil ay ku kasbatay taageerada wadamo badan oo reer galbeedka ah kuwaasi oo caadiyan taageera dalkaasi qaraarkani waxa uu ku salaysan yahay ra'yi talin ah oo ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee i c j bishii luulyo taas oo ku dhawaaqday qabsashada sharci darro ah oo sheegtay in dhammaan dowladaha ay ku qasban yihiin inaan arrinkaas lagu taageerin israa'iil wadamada dabada ka riixaya qaraarkan ayaa sheegay in maxkamadda sare ee dunuuda ay xukuntay in israa'iil ku takrifalayso meeqaamkeeda awoodeed iyada oo dhisaysa oo ballaarinaysa deegaameynta iyada oo adeegsanaysa khayraadka dabiiciga ah ee deegaanadaasi haddaba qaraarkan ma jiraan waxyaabo uu kaga duwan yahay qaraaradii hore ee kasoo bixi jiray qaramada midoobay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain xamdi xaafid tala soo jeedintii maxkamadda cadaaladda ee adduunka iyo qaraarka golaha guud ee qaramada midoobey ay soo saareen ee ay ku amrayaan israel in ay runtii ka baxdo dhulka ay haysato ee falastiiniyiinta iyo deegaanada aan sharciysneyn ay ka samaysanayso ay joojiso muddo laba iyo toban bilood gudahooda ma aha mid runtii fulin ay u leedahay golaha guud ee qaramada midoobey hase yeeshe e waxaa halkani ku guuleystay falastiin baa ku guuleystay dowladahan sida aad sheegtay faransiiska spain iyo portugal waxay oga dhigan tahay yurubba ee yurub ka tirsan inay taageeraan qaraarkii arbacadii kasoo baxay golaha guud ee qaramada midoobey waxay ka dhigan tahay israa'iil oo faquuqmayso israa'iil oo runtii taageeradii ay dowlado badan oo kuwa aamusayba ay ku jiraan ay mar walba la garab taagnaan jireen ay ka cagajiidi doonaan maadaama sharciyad aynan u haysanin waxay kallifaysaa in israa'iil ay runtii takoornaato oy go-doonsanaato waxaa ku karaamo beenay runtii qaraarkan soo saaridiisii dowladda aadka u taageerta ee awooddana adeegsato ee maraykanka iyadoo ka codsatay dalalka maanta u codeeyey arbacadii u codeeyey qaraarkan inayna codeyn marka halkaa waxaa ka cad in haybaddii maraykanka runtii oo dowladaha intooda badan ay dhagaha ka qabsadeen waxaanu ognahay golaha guud codka vito lama dhigi karo oo vito wuxuu gaar u yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobey sidaa daraaddeed waxay ka faa'iiday falastiin in ay runtii qadiyadeeda ay hiil ugu hesho wadamada qaraarkan kasoo horjeestay waxaa ka mid ah taageerayaasha israa'iil oo uu maraykanku kow ka yahay hungari iyo jamhuuriyadda jek waxa ay ahaayeen dalalka keliya ee yurub qaraarkan diiday waxaa iyaguna diiday dalka malawi oo africa ku yaalay iyo jasiirado ku yaala basifika wadamada sida aadka ah u taageeray yurub qaraarkan waxaa ka mid ah faransiiska sbain finland iyo bortugal dalalka kale ee ayiday waxaa ka mid ahaa jaban shiinaha ruushka iyo baraasiil guud ahaan badankooda wadamada ku yaala africa yurub asia iyo latin america ayaa u codeeyey qaraarkan in wadamada haddaba faransiiska iyo sbain iyo finland iyo bortugal oo ku yaala yurub ay taageeraan qaraarkan maxay ka macno tahay waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid qaraarkan wuxuu kaga duwan yahay qaraaradii hore waa marka koowaade falastiin oo heshay xuquuqa ayna marka hore lahaan jirin oo ay ku yeelatay kursi ay xubin kaga tahay maxay aheeday golaha guud ee qaramada midoobey kaasoo ay ku leedahay cod oo ay codeyn karto soona bandhigi karto qaraarada maxay aheeday laga doodayo sida hadda kan ay ku guuleysatay runtii iyada ayaa riixaysay dowlado kalena garab bay ku siiyeen marka waxaa la oran karaa miisaan bay yeelatay qadiyadda falastiin golaha guud ee qaramada midoobey golaha guud ee qaramada midoobey wuxuu ogolaanaya in ay qaraar keento xubinnimada qaraarkaana laga doodo la codeeyo inkastoo uusan fulin lahayn haddana runtii culays badan ay ku saari karto israa'iil ayuu runtii u yahay marka waa guul bay u tahay falastiin waxa weeye waxayna mataqaanaa hadda ka dhex ciyaareysaa golaha qaramada golaha guud ee qaramada midoobey arrinkan israa'iil way dhibsatay wasaaraddeeda arrimaha dibadda waxay ku tilmaantay dhiirigelin la dhiirigelinayo argagixisada iyo iiraan iyada oo ay tahay bay tiri in mataqaanaay wadahadal lagu dhameeyo iyo wadaxaajood maxaabiista ay xamaas haysato arrinkan wuu sii adkeyn doonaa wuxuu sii dhiirigelin doonaa bay yidhaahdeen falastiin runtii sidaa ay sheegayaanna wayba tahayba markaa sidaasuu kaga duwan yahay qaraarkan qaraaradii hore ee kasoo bixi jira golaha ammaanka dalka hindiya ayaa ka aamusay qaraarkan go-aankaasi hindiya ee ah inay ka aamusto waxay la macno tahay inay jabisay kooxda inteeda kale ee briks ee hormuudka ka ah wadamada koonfur africa iyo dhammaan koonfurta asia marka laga reebo nebaal ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa dhigiisa indiya narendra modi ku tiriya saaxiib dhow modi oo sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee hindiya ee booqda israa'iil xiriirka ka dhexeeya wadamadaasi si aad ah ayuu u kabcay iyada oo new delhi ay si tartiib tartiib ah uga baxday taageeradeedii ay dhaqanka u lahayd ee joogtada ahayd ee falastiin intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariy oo idinla socodsiinaya